waana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale oo ay si wada jira idinla socodsiinayaan cashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
warqadda koowaad ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxay naga soo gaartay adeer cumar cali shaambi iyo adeer shire axmed dhege iyo doctor maxamed bare axmed iyo caruurtiisa iyo faadumo bare axmed iyo caruurteeda xaawaluulah bare axmed iyo cali xarbi bare axmed iyo iftiin bare axmed iyo nasre carab maxamed iyo gabadheeda deeqa iyo sahre axmed nimco carab maxamed iyo caruurteeda axmed shangaay iyo caruurtiisa aamine axmed safiye axmed iyo shukri axmed abuukar waa abuukar saadiq maxamed cusmaan iyo xaaskiisa ayaan maxamed iyo gabadheeda amal maxamed iyo gabadheeda anise maxamed leyle maxamed ilhaan maxamed iyo nuur maxamed cusmaan iyo ayaan cabdulaahi cabdi kubado baa la yiri iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo dhammaan reer cabdulaahi kubado dhammaan dadkan iyagoo kala jooga minnesota sweden iyo muqdisho waxay hambalyo iyo duco aan lasoo koobi karin u dirayaan boqoradda soomaaliya cabdiraxmaan yabarow iyo boqorka muniye xaaji muniye abu maxamed oo dhowaan meherkoodu ka dhacay gobolka virginia ee dalkan maraykanka waxaanu leenahay noqda kuwii isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin ismaaciilow arooskan soomaaliya iyo muniye waxuu ka dhacay gobolka virginia sida warqadaba aan ku akrinay anigii adigana waa ka qayb galnay dabcan arooskan waa runtahay wuxuu ahaa dee aroos aada laysugu arkay dad badan oo magaca soomaaliya aada ugu cusbaa waxay isweydiinayaan soomaaliya wiilka waan u jeednaa waxaa la yidhahdaa moniye xaaje moniye gabadha magaceeda aawe marka dadka waxaa muddo dadka ku qaadanaysa in loo fasiro in soomaaliya ay tahay gabar magaceed marka dadka qaar dadka isku si uma fekeraan qaar baa waxay lahaayeen sootan barliin iyo falastiin iyo england iyo lala baxo maxaa marka in soomaaliya gabar loo bixiy maxaa diiday marka soomaaliya cabdiraxmaan yabarow iyo munye xaaji munye abu maxamed waxaan leenahay isku waara oo noqda labadii kala helo ubad khayr qaba weliba waxaan filayn magaca soomaaliya inaan maanta kadib layska wareysan doono la dhihi doonin soomaaliya ma magac gabdheed ba mise waa magac wiil marka waxaan leenahay soomaaliya iyo muniya isku waara ubad khayr qaba rabbi haydin kala siiyo aamiin heesta ugu horreysa barnaamijka dhegeystayaashaan usoo qabanaya waa heestan kudhageedu yahay afar baad u dhigantaa waxaan filaya dhegeystayaal fara badan inay heestani si weyn uga heli doonaan
noshahay wadanahaygagiis ma dareema urugo awoodaydu waa taam waxaad iga dabibtaa cuduraan digtooraraad qoraaxdaada mooye irbadaana lagu dirin adiga dabibtaa cuduraan digtooraraad qoraaxdaada mooye irbadaana lagu dirin kaayahaa ku egto iftiinkaaga daawada oo intaa waxaa dheer kartidiyo edabto afar baad u dhigantaa oo ubaaxa caashaqa afar baad u dhigantaa kaayahaa ku egto iftiinkaaga daawada oo intaa waxaa dheer kartidiyo edabto afar baad u dhigantaa waa kuwa misanahe afar baad u dhigantaa
noloshu waadii istarix daradii ilintaana celin karin inta aad leedahay ifka noloshu waadii istarix daradii ilintaana celin karin waxaadoo tiraysaa naftan adiga kuwa nugul waxaad abaabinaysaa jacaylaadu qiimale waxaadoo tiraysaa naftan adiga kuwa nugul waxaad abaabinaysaa jacaylaadu qiimale yahaa ku egto iftiinkaaga daawada oo intaa waxaa dheer kartidiyo edabto afar baad u dhigantaay waan ku aaminsanahe oo ubaaxa caashaqa afar baad u dhigantaa yahaa ku egto iftiinkaaga daawada oo intaa waxaa dheer kartidiyo edabto afar baad u dhigantaay waan ku aaminsanahe oo ubaaxa caashaqa afar baad u dhigantaa
waraaqda dhinacayga ugu horreysa haddaan caashay noo soo qabto waraaq tahniyad arooso waxaana dirayaa aabe abuukar hiraabe iyo hooyo maryan cali faarax iyo caruurtooda oo kale ah amaal abuukar iyo xaajigeeda cabdiqaadir xuseen dhoore iyo caruurtooda oo kale ah niya iyo janna wow iyo weliba anaysa abuukar iyo caruurteeda zakiya iyo miya aamino abuukar iyo xaajigeeda kooshin siciid faarax iyo weliba gabadhooda amaara khaalid abuukar zakiye abuukar cabdiqani xaaji gacal iyo xaaskiisa iyo weliba caruurtooda xasan xaaji gacal iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo weliba cabdisataaye xaaji gacal iyo xaaskiisa iyo caruurtooda dhammaan reer xaaji gacal dadkaas oo kala jooga minnesora sweden iyo muqdisho waxay hambalyo iyo duco tiro badan ay u dirayaan boqorka iyo boqoradda waa soomaaliya cabdiraxmaan yabarow iyo boqorka muunye xaaji muunye abu maxamed oo dhowaan uu meherkoodu ka dhacay gobolka virginia ee dalkan maraykanka tahniyadan loo dirayey muunye iyo soomaaliya iyo weliba bahda kale ee hambalyada diraysa waxaan usoo qabanaynaa hees ay ku luuqayso fanaanadda codka tolmoon ee ruun xaddi
wagobiyo caadkeede intaan soo rogaal celino aan casuuno labadeenu aan casuuno labadeenu kalgacaylku caaweeye waa calafka sahankiisa waa caleema saaraada ruuxow cunta mamaanka waa caleema saaraada ruuxow cunta mamaanka kalgacaylku caaweeye waa calafka sahankiisa waa caleema saaraada ruuxow cunta mamaanka waa caleema saaraada ruuxow cunta mamaanka cafis weeye dhaqankiisu cambaarayni kama yeedho waa culay qalbiga maydha cafis weeye dhaqankiisu cambaarayni kama yeedho waa culay qalbiga maydha wagobiyo caadkeede wagobiyo caadkeede intaan soo rogaal celino aan casuuno labadeenu aan casuuno labadeenu wagobiyo caadkeede wagobiyo caadkeede intaan soo rogaal celino aan casuuno labadeenu aan casuuno labadeenu aan casuuno labadeenu aan casuuno dhammaan kale oo tahniyad aroos oo farxad leh waxa uu naga soo gaaray oo dadka dirayana ay kala yihiin cabdiraxmaan cali diriye iyo qadan maxamuud diriye saynab maxamed diriye iyo hinda maxamuud diriye khadar cabdulle diriye iyo eedo cibaado diriye muuse iyo eedo faadumo diriye muuse faysal muuse carab iyo nimco muuse carab iyo siciid muuse carab iyo axmed muuse carab waa dhammaan ilma carab khayr axmed carab a ku jira wacan nimco sacda kayse xuseen aadan iyo cabdulqaadir waa dhammaantood ilmo axmed cilmi ayaan axmed cilmi baa ku jirta iyo sidoo kale nasriin maxamed jaamac dhammaan dadkani waxay hambalyo aroos oo farxad leh gaarsiinayaan mawliid maxamuud diriye iyo marwadiisa qaaliga baa la yiri nimco muuse carab oo arooskoodu ka dhacay degmada xaaji saalax ee gobolka daadmareer waa tahay taariikhdu markay ahayd kowda bisha juun ee sanadka laba kun saddex iyo labaatan waxaan leenahay bay yidhaahdeen barakooba oo isku baraara annaguna waxaanu leenahay aamiin tahniyadan gacanteeda ku jirta waxaa diraya dhammaan reer soomane cumar iyo weliba dhammaan reer arab maxamuud iyo dhammaan reer maxamed axmed oo kale ah hooyo binti soomane cumar iyo xaliimo naasir soomane iyo aadan naasir soomane zahra naasir soomane siyaad naasir soomane faadumo caafi soomane canab aadan soomane cilmi arab maxamuud idris arab maxamuud cabdixakiin arab maxamuud cabdicasiis arab maxamuud cabdiqaadir arab maxamuud shiine arab maxamuud iyo weliba khadra carab maxamuud iyo reer cabdi maxamuud oo kale ah cabdulaahi maxamed iyo nadiifo iyo weliba foociyo ayaa la yidhi tolomofoosiya loola jeeday foociyo ayaa qoran waraaqda ma hubo magacaas inuu saasax ku yahay foociyo maxamed axmed iyo weliba mahado maxamed axmed nimco maxamed axmed hooyo safiyo farxaan iyo weliba maxamed jeelle dhammaan waxay dadkaasi tahniyad dhalasho ay u dirayaan maxamed arab maxamuud iyo nasro maxamed axmed oo wiil ugu dhashay xeryaha dhadhaab gaar ahaan dhagaxley waxaana wiilkaas loo bixiyey marwaan maxamed arab ducaduna waa xaggiina ayaa layidhi waxaan leenahay noqo kii soo barbaara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca aamiin heesta saddexaad dhegeystayaashaan usoo qabanayana ah barnaamijka hambalyada iyo heesaha waa heestan uu ku luqaynayo fanaanka dalmaryare
hagaaga barnaamijka hambalyada iyo heesaha ayaad weli la socotaan dhambaal kale ayaa gacantayda ku jira haatan dhambaalkaasna dadka diraya waxay kala yihiin jaamac maxamed xirsi iyo aabe yuusuf cabdulaahi xasan iyo aabe cali xuseen iyo mustafa yuusuf cabdulaahi iyo cali yuusuf cabdulaahi iyo cabdiqani yuusuf cabdulaahi iyo iid yuusuf cabdulaahi waxaa loo yaqaanaa guursade oo tahay cabdixakiim yuusuf cabdulaahi iyo xamdah yuusuf cabdulaahi iyo hooyo ruun diriyo cismaan iyo hooyo xaliimo ismaaciil xuseen cilmi dhammaan dadkani waxay hambalyo aroos oo farxad la gaarsiinayaan cabdiraxmaan yuusuf cabdulaahi iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi samiire cali xuseen fartaa lagu fiiqa waa tahay si fiicanaan u arkaa inaad soo fududayseen waad ku mahadsan tihiin samiire cali xuseen waxay ku aqalgaleen magaalada kaam cumar oo ka tirsan degmada gaashaamo taariikhdu markay ahayd labada bishan juun ee sanadka laba kun saddex iyo labaatanka waxaana leenahay bay yidhahdeen isku waara ubad kheyr qabana kala hela annaguna waxaanu leenahay aamiin waraaqda dhankayga ugu dambaysa waraaqta haniyada waxaana kala diri ayaa la yidhi nabadoon faarax cismaan caraale adeer yaasiin cismaan caraale eedo jawaahir cismaan caraale eedo nadiifo cismaan caraale eedo xaawo cismaan caraale eedo muxubo cismaan caraale maxamed cabdishakuur cismaan bahjo cabdishakuur cismaan cabdulaahi maxamed cali cabdinaasir maxamed cali maxamed xasan mire dhammaan dadkaasi waxay halkan hambalyo dhalasho uga dirayaan ayaa layidhi lamaanaha kala ah cismaan yaasiin cismaan iyo fatxi jaamac maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada boosaaso waxaan leenahay noqda kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay ismaaciil bal heesta afraad ee barnaamijka dhegeystayaasha usoo qabo dad caashay kusoo riixday dhinacayga oo aan heesta ugu dambaysay noo soo qabto waxaan dhegeystayaasha u haynaa hee
waxaa inoogu eeg barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha tan iyo intaan barnaamijkan mid la mida ku kulmi doonno waa anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo ismaaciil xuseen maxamed farjar oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo sida laydhaqabo iyo liiqacade laxawgayga dareen lubigaad gelisee sida laydhaqabo jacay dadku ay la demaan haddan laysla lulay midunbaa lugulay waxaa loola jacay dadku ay la demaan haddan laysla lulay midunbaa lugulay hayga leexanimo ligliggaan qabano libinayno hele libinayno libinayno hele hayga leexanino ligliggaan qabano libinayno hele libinayno libinayno hele luquntaadiyo laafihaaga luquntaadiyo laafihaaga egle socodkaaga yaa ilabke yaa ilabke